magacayga waa yuusuf maxamed faarax mbiga wajeer west waxaan aad ugu xumahay arrimaha ka dhacay wajeer town maanta oo cunug yar oo munasil cadow axmed oo form free uu ku dhintay taasay sababtay dadka caan ka sameeyey arrinta kenya power oo abaarba muddoba socotay oo dadka dhibaatoodhin fara badan u geysatay dadkaba kenya sharciga ama dastuurku wuxuu sheegaa dadka inay xaq u leeyihiin inay bannaanbax ammaan ah ay samayn karaan laakiin hadda waxaa dhacday inay dad bannaanbax samaynayeen bannaanbaxa marka ay sameeyaanna tuugo in dad kalena ay dhex galaayeen oo la gubaaya ama la burburinaya xoolihii ama xoolihii dadka wanaajiga ama dowladda taas waxaa ka sii daran oo ka sii dhib badan oo ka xanuun badan ina ay booliista loogu amniga inay ilaalisa oo waddanka loogu tiragelay ay isticmaalaysa risaas caadi ah ooy ilmihii yaraa ama dadkii demonstrationka hagaajina ama banaanbax hagaajinaya ay ku isticmaalaysa risaas oo life bullet taas aadaan ugu xumay aan yeelay hadda kooray dhacday qofaa ku dhintay hadda haddana maanta ay taagan tahay maalin kasta labadii jeer oo banaanbax ama demonstration aas dhacay wajeer laba qof oo kale aa ku dhimantay ani haddaana madaxdii lasoo doortay khaasatan yarka maanta dhintay iyo kii ka horreey iyo nimankii oo horeo lagu dilay ay dishay dadkii askartai dooda ilaalinaysay intaba constituensiga wajeer westay ka yimaadeen horta waxaan farayaa waalidkii laga dhintay sabar iyo imaan inuu alla siiyo waxaas alla keenay waaye geeri lama celin karo laakiin waxaan ballan u qaaday inaan geed koro iyo geed hoose u fuulay oon qof allaahi qofkii dilay wiilisha haddii aan hata aniga shaksiyan tinin la aadi inaan kuu tinin la aada oon boolista kenya bojeer ninka dadka madaxdu eh iyo aijiga hadda waxaan la hadlay regionalka waxaan la hadlay county commandantiga inaan arrintaasna aad ugu xunahay loo dul qaadan karin meel kastana la gelayna diyaarnaan u nahnay inaan kootini ka aadna oo dadka qofkii ficilkaa hagaaji oo risaastaas tuuri oo cunugaas dilay waa gacan ku dhiigla in shaqada laga joojiya isagana la xira